الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan kusoo jirnay kitaabkii ahaa manhaj الsaalikiin الsheikh cabdiraحmaan الnaasir الsicdi raximah اllah gaar ahaan waxaan kusoo jirnay kitaab الsowm ayaan soo bilownay shalay waxaan ka soo baxnay kitaab الزakaa oo ka horeeyey yani kitaab الsowm ayb qaala almualifu raximah اllahu tacaala sheekhu wuxuu yidhi wayajibu siyaamu ramadaana ramadaan soonkiis waa waajibayaa calaa kulli muslimin buu ku waajibayaa muslim kasta gaalkii kuma waajibayo laakiin waa laga doonaya waxaa lagu ciqaabayo ka mid yahay gaalnimadii baa u diideysa in laga aqbalo marka yani waxyaalaha ay markii aakharo yani ay naarta la geeyo ay ku cabanayaanna way ka mid tahay walam nakun nucimu lmiskiin waa zakadii baa markaa loo jeedaa icaamu miskiinka ay tilmaamayaan oy leeyihiin miskiinka maanan quudin jirin yani zakadii waajibkeed maanan bixin jirin wey wa kunaa nakhuudu maca alkhaa'idiin yani kadalika yani salaadii inaysan tukan jirin bay sheeganayaan marka maadaama ay sheegeen zakadii iyo salaaddii ay sheegeen soonkiina waa la mid oo waa yani waa lagu ciqaabayaa maca gaalnimadaasna yani waa lagu ciqaabaya wayajibu waa waajib siyaamu ramadaana calaa kulli muslimin baaliqin calaa kulli muslimin muslim kastoo baaliqin baaliq ah yani markaasi buluuquna wuxuu ku xasilayaa yani inuu qofku shan iyo toban sano gaaro yani buluuqu waxaa lagu qaangaaro dumarkii raggii yani wax ka mida isku khilaafsan yihiin yani buluuqaas marka wuxuu ku xasilayaa shan iyo toban qofka hadduu gaaro waa baaliq waxaa kaloo ka mida yani inbaat yani alinmaa haddii markaasi yani khuruuj lmani ama imnaac yani manigu hadduu yeesho yani waxay noqonaysaa asna inuu markaasi baaliq yahay kadalika yani nabt lcaana yani yani timaha loo yaqaano caanada hadday soo baxaan kadalika waa la mid waa calaamaad lagu garanayo gabadhi waxaa usii dheer intaasi yani alxayd hadday xayd yani ay hesho baaliqay noqonaysaa yani walow markaa shan iyo toban baysan gaarine baaliqay noqonaysaa marka calaa kulli muslimin muslim kastoo baaliqin baaliq oo caaqilin caaqil ah yani wax kala garanaya maxaa yeelay hadduusan caaqil ahayn soonka kuma waajibayo oo nebigaa inoo sheegay sal allahu alay wasalam rufica alqalamu can alaaa waxaa ka mid ah almajnuun xataa yafiiqa qaadirin awoodi kara cala sowmi soonka awoodi kara soonka hadduusan awoodi karin yani waa laisku waafaqsan yahay markaasi inuusan waajib noqonayn biru'yati hilaalihi buu ku waajibayaa bishii yani in la arko bishii ramadaan in la arko ayuu ku waajibayaa aw ikmaali shacbaana alaaiina yowman ama shacbaan in soddon maalmood la dhammaystiro ayuu ku waajibayaa qaala sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi idaa ra'aytumuuhu markaad aragtaan yani bishii fasuumuu sooma waidaa ra'aytumuuhu markaad aragtaanna faafdiruu afura fain qumma calaykum haddii laydinka qariyo oo bishii aad arki weydaan fain qumma calaykum yani khufiya yani haddii laydinka qariyo o laydinka asturo arki weydaan bishii yani faqduruu lahu yani faqduruu lahu yani qadara muttafaqun calayh faqduruu lahu iyo lafdiga ku xiga wafii lafdin faqduruu lahu alaaiin wafii lafdin faakmiluu ciddata shacbaana alaaiin labada riwaayada hore oo faqduruu lahu fain quma calaykum faqduruu lahu iyo faqduruu lahu alaaiina yani waxaa fasiraya faakmiluu ciddata shacbaana alaaiina uqduruda waxaa loo jeedaa macnaha looga jeeda waxaa weeye faakmiluu ciddata shacbaana alaaiina weeye soddonkii dhammaystira taqdiirka la sheegayo waa in soddonkii shacbaan la dhammaystira weeyaan marka labada riwaayo hore waxaa fasiraya riwaayada dambaa fasiraysa taqdiirka la sheegayo waa ikmaal weeyaan soddonkii in la dhammeeyo soddonkii shacbaan haddii la dhammeeyo qofku inuu yidhaahdo ilaa bishaan arkaya waa iska sugayaa yani wax saxa maaha mar haddii soddonkii uu dhammaaday bishu soddon kama badato shacbaan soddon hadday hadday soddonkeedii dhammaatay wixii ku xiga walow bishiba yaan la arkine waa la soomayaa marka waa yani xadiidkaa noo tilmaamaya faakmiluu ciddata shacbaana alaaiina culamada qaar ku fasiray faqdiruu lahu yani way jiraan maanaa dayiquu ciriiriya maxaa loo jeedaa yani waxaad ciriirisaan shacbaankiiyo waxaad ka dhigtaan inay tahay sagaal iyo labaatan qadara sawaadix maaha oo markaasi maalintaasi sooma sooma markaasi saas culamada qaar ku fasira way jireen laakiin culamadu waxay leeyihiin waxaa fasiraya qadarka hore lagu sheegay waxaa fasiraya xadiidkan dambe oo faakbiluu cidaa shacbaana alaaiina soddonkii shacbaan dhammaystira haddii soddonkii shacbaan la dhammaystirana markaasi soomba ayaa waajibaya oo markaas ramadaan ayaa markaasi bilaabanaya rawahu bukhaariyu xadidka imam bukhaari ayaa wariyey wayusaamu waa la soomayaa biru'yati cadlin qof caadil ah aragtidiisaa lagu soomayaa lihilaalihi ay lihilaali ramadaan bisha ramadaan qof cadliya hadduu arko yani markaasi waa lagu soomayaa waxaana tusinaya xadiidka ibnu cumar radia allahu canhu abu daawuud iyo keyrkiiba ay soo wariyeen oo xadiid xasan ah yani wuxuu yidhi taraa'a annaasu alhilaala faahbartu rasuula اllahi sala allahu alay wasalam anii ra'aytuhu fasaamahu waamara annaasa bisiyaamihi dadkii baa markaa bishii ramadaan istusay oo markaas bishii ayay markaasi qaarkood baa arkay qaar oomaysan muuqanin taraa'a annaas ayib markaasaa anigu waan arkay oo nebigaan u sheegay sal allahu alay wasalam waxaan ku idhi anigu waan arkay bishii bishii ramadaan waan arkay baan ku idhi fasaamahu waamara annaasa bisiyaamihi nebigu marka wuu soomay dadkana wuxuu amray inay soomaan marka waxaa laga qaadanayaa hal qof aragtidiisa in lagu soomayo yani hal qof aragtidiisa in lagu soomayo xadiidka kale oo asagu markaa tilmaamaya nin acraabi ah inuu markaa arkay bishii oo nebiga u yimid sal allahu alay wasalam oo nebigu marka uu ku yidhi yani atashhadu an laa ilaaha ila allah ana muxameda rasuul اllah ou yidhi yani uu qiray oo yidhi waan qirayaa yani ilaahay inuu yani allah xaq lagu caabudo yahay adna inaad tahay rasuulka ilahay inaad tahay waan qirayaa oo nebigu markaasi uu bilaal yidhi dadka ogeysi in la soomayo xadiidka asagu sanadkiisu waa daciif sanadkiisu waa daciif xadiidka sugan waa xadiidkan yani tilmaamaya ibnu cumar inuu markaa sheegay inuu arkay nebigana u sheegay nebiguna dadku uu faray in la soomo markaasi faamara annaasa fasaamahu waamara annaasa bisiyaamihi marka wayusaamu waa la soomayaa biru'yati cadlin qof caadil ah aragtida uu arkay lihilaalihi bishii yani ramadaan yani bishii ramadaan uu arkay qof aragtidiisa ayaa lagu soomayaa walaa yuqbalu la aqbali mayo fii baqiyati shuhuuri yani bilaha yani inta soo hartay ramadaan waxay ka soo haray la aqbali mayo ilaa cadlaani laba caadil mooyaane yani wax ka yar la aqbali mayo wax ka yar lama aqbalayo marka waxayna u deliishanayaan yani xadiid yani culimmadu markaasi sanadkiisa ay xoojinayaan oo markaa tilmaamaya yani nabigu inuu yidhi sal allahu alay wasalam fain shahida shaahidaani fasumuu waafiruu fain shahida shaahidaani fasumuu waafiruu yani bishii waxaad ku soontaan aragti ku sooma yani aragtina ku afura ayib haddii laidinka qariyo waxaad dhammaystirtaan soddonka shacbaan hadday laba makhraati ka makhraati kacaan fain shahida shaahidaani fasuumuu waafiruu afura oo sooma marka soomkii waa soo aragnay hal qof inuu nebigu ka aqbalay sal allahu alay wasalam oo xadiidka ibn cumar baa inoo sheegaya fasuumuudaas laakiin xadiidkani waxay usoo qaadanayaan culimmadu waafiruu yani laba qof hadday makhraati ka noqdaan afura marka afurkii laba qof baa ugu yar soonkiina hal qof baa ugu yar hal qof baa yani waa laga aqbalayaa yani afuritaankiina laba qof waa in la hela xadiidkanay u daliishanayaan aqwaal baa ku jirta yani culimmada qaar odhanaya maya waa la simayaa oo awalka iyo aakhirku waa isku mid bishii awalkeeda hal qof haddii la aqbalay markay dhammaato bishii kalena hal qof in la aqbalayo wax farqa ooma dhexeeyo waa oo bil laga maqhraati kacaya wey wax faariqa ooma dhexeeyo culimada saa odhanaya way jiraanoo labaduba yani shaksi shaksi waa lagu aqbalayaa laakiin maadaama meesha nas uu yaallo yani waxay noqonaysaa yani sida culamo badan ay rajaxeen in la yidhaahdo yani naskaa markaas la raacaya oo laba shaahid ayaa markaa ugu yar yani cidda laga aqbalayo yani bishii aragtideedii yani bishii waal baan ujeedaa walaa yuqbalu la aqbali mayo fii baqiyati shuhuuri bilaha kale wixii aan ramadaan ahayn ilaa cadnan laba caadil mooyaane wayajibu waxaa waajib ah tabyiitu niyati niyadii markaasi in lagu baryo oo ku seexdo qofkii lisiyaami alfardi soonkii faradkaa wayajibu waajib weeye tabyiitu niyati niyadii in lagu baryo oo lagu seexdo lisiyaami alfardi soonkii faradka ahaa yacni qofku markuu soomayo ramadaan waxaa waajib ah inuu markaa habeenkii inuu niyeysto inuu markaa soomo berriyo habeenkii waa inuu niyeystaa oo waxaa tusinaya yani xadiidka saxiixa ah yani oo tilmaamaya man lam yujmic الصiyaama qabla اlfajri falaa صiyaama lah qofka markaa aan niyeynin soonkii fajarka ka hor qofkaasi soom ma leh yani culimadu isku khilaafsan yihiin qaar marfuuc bay ka dhigayaan qaarna mawquuf bay ka dhigayaan marka xadiidkaas ayaa markaa loo daliishanayaa in ay laazim tahay qofku inuu habeenkii sii niyeeyo oo markaasi ay laazim tahay man lam yujmic asiyaama qabla alfajri falaa siyaama lah yani qofkaasi markaa soon ma yeelanayo kadalika waxaa loo daliishanaya cumuumka axaadiista inama alacmaalu biاniyaat inama alacmaalu biاniyaat wainama likuli imri'in maa nawaa marka camal kastoo la qabanay niyuu u baahan yahay mar hadduu niyo u baahan yahay marka qofkii waa inuu sii niyeeyaa camalka uu qabanayo marka waajibku waxaa weeyaan inuu qofku habeenkii niyeeyo niyadiina waxaa ka tarjamaya leeyahay culimmadu yani waxaa weyaan qofku inuu markaasi suxuurtii diyaarsado suxuurtii inuu diyaarsado oo markaasi uu diyaar u yahay laakiin waxa ay qaarkood yani fuqahada qaarkood ay tilmaamaan oo ah yani in afka laga sheegay niyadii oo nawaytu sawma qadin kaasi markaasi wax daliila ma leh wax yani daliila ma leh nebiguna sal allahu alay slam kuma dhawaaqin qofna ooma laqimin marka yani kaasi sax maahan sidaas saxda waxaa weeye qofku qalbiga yani markaa qalbiga ka niyeeyo yani waxaana tusinaya inuu niyeysan yahay diyaargarowga uu diyaargaroobayo oo dadkii uu ku odhanayo toosiya oo wixii yani uu ku toosi laha uu sii diyaarsanayo saacad hadday tahay iyo yani wixii ama mobeyl hadday tahay wuxuu ku toosi lahaa uu diyaarsanayo suxuurtii uu diyaarsanayo arrinka noocaasa weeyaan haddii markaa qofkii yani ay suxuurtii sidaa ku dhaafto saasuu ku soomaya saasuu ku soomaya culimada qaar waxay leeyihiin hal niyaa ku filan ramadaan o dhan hal niyaa ku filan oo awalu ramadaan qofku hadduu niyeeyo bishaasoo dhan inuu soomo yani qofkii markaasi yani waa u soconaysaa niyadaasoo maqbuul bay noqonaysaayo laazimaan habeen kasta niyo gaara inuu u sameeyo laazim maahan bay yidhaahdeen waayo qof kastoo muslima haddii la weydiiyey yidhaahdeen waxaa tusinaya inuu qofku niyeysan yahay qof kastoo muslima inuu niyeysan yahay haddii wax caarida usan ku imaan inuu bishaasoo dhan wada soomo waxaa daliil u ah haddii la weydiiyo qofka maalinta ugu horreysa ramadaan la yidhaahdo yani bishan ma soomaysa oo dhan qof kasta wuxuu ku oranayaa oo maxaan u soomi waayey maxaa ii diidaya wuuu adigu ku qariibsanayaa arrinkaa marka waxay tusinaysaa inuu qofkaasay go-aan ka tahay min awali shahri ilaa aakhiriha inuu markaa wada soomo marka waxay leeyihin waxaa ka ansaxaysa hal niyo ayaa ku filan min awali ramadaan ilaa aakhirihi haddii laakiin wax uu ku yimaado sida maalan qofku inuu musaafir noqdoo kale oo marka uu niyeeyo inuu niyadii jaro oo marka uu afuro taasi markaasi waa inuu tajdiid cusub la yimaadaa culimmada qaar odhanaya maalin kastaba waa mustaqil oo niyo gaara inuu la yimaado ayaa laazimana way jiraan labada qowlba culimmadu waa sheegeen ayb sheekhu marka wuxuu yidhi ama naflu nafligii iyo sunihii fayajuuzu waxaa banaan biniyatin niyo yani min nahaar yani la niyeysto fayajuuzu biniyatin buu ku bannaan yahay min nahaari maalintii la niyeysto yani waxaa iskhilaafsan soonkii faradka ahaa iyo soonkii sunno ahaa xagga niyada waa isku khilaafayaan kii nafligii oo sunnada ahaa asagoo qofku maalintiibuu iska niyeysan karaa waxaana loo deliishanayaa yani xadiidka saxiixa ah imaam muslim uu wariyey nebigu sal allahu alay waslam xadiida caaisha inuu markaasi u soo galay waxay tihi caaisha dakhala calaya annabiyu sala allahu alay waslam daata yowmin nebigaa maalin maalmaha ka mida ii soo galay faqaala hal cindakum shay wuxuu igu yidhi wax ma haysaan waxa la cuna ma haysaan faqulnaa laa qaala fainii idan saa'im haddaba waan iska soomaya buu rasuulku yidhi sal allahu alay wasalam kadib waxay tihi maalinkas maalin kale maalin kale rasuulku noo yimid markaasaan waxaan idhi yaa rasuul allah uhdiya lanaa xaysun xays baa naloo soo hadiyeeyey yani waxaa weeyaan waa subag iyo timir isku daray waxyaala laga sameeyey weeye xaysku faqaala ariniihi falaqad asbaxtu saa'iman mar hadday tusi buu yidhi saakan waxaan waa beristay anoo sooman faakala nebigu marka waa cunay sal allahu alay wasalam marka waxaa loo deliishanayaa yani fainii idan saa'im markuu nebigu weydiiyey oo yidhi wax ma haysaanoo yidha wax ma hayno nebigu wuxuu yidhi fainii idan saa'im anu markaasi waxaan ahay yani mid sooman baana yani waan soomayaa weeyaano yani markaa soonkaygii yani waa iska soomayaa marka waxaa laga qaadanaya xadiidkaasi inaysan markaa laazim ahayn qofku hadduu soon sunno a soomayo inuu habeenkii sii niyeeyo ay bannaan tahay maalintii yani markaasi inuu iska niyeysan karo laakiin shardi baa ku xidhan shardiga ku xidhan waxaa weeye qofka waa inuusan wax cunin yani laga soo bilaabo uluuculfajrigii xilligii afhaysigu uu bilaabanayey waa inuusan wax cunin asagoo wax soo cunay oo maalan xilligaas hore wax cunay oo kale yani dee ma ohan karo waa iska soomaya ma ohan karo lanna waa qofka waxbuu cunay laakiin hari waxa weeyaan yani markaasi yani waa inuusan wax cunin culimada qaar waxay kusu darayaan maalintii inteeda badan waa inay dhimanta inteedii badnayd waa inay dhimanta yani culimada qaar baa kusi daraya laakiin shardiga hore yani asagu laazim weeyaanoo qofku hadduu wax cuno xilligii la doonaya qofku inuu af haysto hadduu wax cuno dee markaas yani sawmkii ma asaxaye yani markaas qof afuran buu noqonaya wa ama naflu sunihi fayajuuzu waxaa bannaan fayajuuzu waa bannaan yahay biniyati min annahaari buu ku bannaan yahay niye la niyeysto maalintii ayuu ku bannaan yahay oo qofku walow habeenkiiuusan niyeysanba maalintii hadduu niyeeyo waa ka asaxaya ayib sheekh wuxuu yidhi walmariidu qofkii xanuunsanaa walmariidu qofkii xanuunsanaa culimmada qaar odhanaya maya waa la simayaa faradkii iyo yani sunnihii labaduba waxaa laazim ah yani in markaa la wada niyeeyo habeenkii ayaa laaziman ah way jiraan ayib yani inay simayaan yani way jirtaa walmariidu qofkii xanuunsanaa aladii mariidkaasoo yatadararu ku dhibaatoonaya bisawmi soomka iyo walmusaafiru qofkii musaafirka ahaa lahumaa alfiru afur iyo wasiyaamu sowm baa lahumaa yani labada u sugnaaday soon iyo afur labadu waa u bannaan yahay halkan sheekh wuxuu inoo sheegayaa dadka loo yaqaano ahlu acdaar dadka cududaarka saaxiibka ah yani sawmu ahli acdaar yani soonkoodu see buu noqonayaa dadka ahlu acdaarka waa aqsaam qaybo weeyaan sheekhu halkan wuxuu inoogu sheegay qofkii xanuunsanaa iyo musaafirkii bu halkan inoogu sheegay qofka musaafirka iyo qofka yani qofka musaafirka iyo qofka mariidkaa yani inay afuraan baa u bannaan ayib waxaana tusinaya qur'aanka alla wuxuu inoo sheegay waman kaana minkum waman kaana mariida aw calaa safarin faciddat min ayaami ukhar qofkii ahaaday markaasi mid xanuunsanaya ama ahaaday mid markaa musaafir ah oo safar ku sugan faciddatun ay facalayhi ciddat min ayaamin ukhar yacni korkiisa waxaa ahaaday tiro maalmo kale ah yani wuxuu soomayaa maalmihii uu afuray qofka hadduu ramadaankii toban ka mida toban maalmoodoo ka mida hadduu xanuunsaday ama toban maalmoodoo ka mida uu musaafir ahaa tobankaas maalmood baa marka lagu yeelanayaa inuu markaas dib u ka qalleeyo marka faciddatun ay facalayhi ciddatun min ayaamin ukhar maalmo kale tiro maalmo kale ah ayaa lagu yeelan yani waa qallihii weeyaan qallihii weeyaan ayib taasi marka waxaa weeyaan waa naska tusinaya inay markaasi ay soomayaan ayib culimaduna waa ku ijmaacsan yihiin yani arrinkaas inay markaa u bannaan tahay yani mariidkii musaafirkii inay markaa afuri karaan waa u bannaan tahay culimo badan baa soo naqliyey oo uu ka mid yahay ibnu xasmi alظaahiri raximah اllah kadalika ibnu rushdi kadalika ibnu qudaama yani culimo badan ayaa markaas soo naqliyey ijmaacaas oo yani in lagu ijmaacsan yahay oo culimadu ku ijmaacsan yihiin inay markaas ay afuri karaan ayb qofka mariidka ah yani culimadu waxay leeyihiin haddii uusan dhib weyn yani dhib weyn uusan ka soo gaarayn xanuun wuu hayaa laakiin hadduu soomo dhib weyn kama soo gaarayo dhib weyn kama soo gaarayo markaasoo kale yani waa u bannaan tahay hadduu soomo yani markaasi waa u bannaan tahay oo la odhan mayo soonkaadii waa baatil la odhan mayo ee soonkiisi markaasi yani markaasi waa ka asaxaya ayib yani hadduusan dhib badan uusan u geysayn dhib waa dareemaya laakiin dhib aad u fara badan yani ooma geysanayo wuu soomi karaa laakiin dhib waa dareemayaa laakiin waa dhib uu ku soomi karo weya hadduu soomo marka la odhan mayo soonkaagii ma asixin la odhan mayo laakiin soonkii hadduu dhibayo dhib badan usoo jiidayo oo maala xanuunkii baa kusii siyaadaya ama yani inuu bogsado ayaa dib u dhacaysa markaasoo kale yani inuu afuraa marka laazim ku noqonaysa oo markaasi waa inuu markaas afuraa weeyaan ayib oo markaas waajib bay ku noqonaysaa oo wuxuu soo gudagelaya aayaddii walaa tulquu biaydiikum ila atahluka yani markaas naftiinna halaaga ku ridina ayuu markaas soo gudagelaya kadalika hadduu ka cabsanayo markaas inuu yani dhintaba halaagsamaba hadduu soomo sida dadka xanuunada halistaa qaboo kale hadday soomaan yani xanuunkoodu markaasi uu ka darayo sidii hore kuwaasoo kale marka inay soomaan yani xaaraan bay ka noqonaysaa oo waxay soo gudagelayaan walaa tulquu biaydiikum ila tahluka naftiinna halaagha ku ridina qofka musaafirka yani isagu laftiisa axwaal buu yeelanaya siday markaa culimmadu ay sheegeen ilaa dhowr xaaladood ilaa afar xaaladood ayay markaa culimmadu u sheegeen xaalka koowaad waxaa weeye hadduu u siman yahay soonkii iyo afurkii yani waa u siman yihiin oo soonna waa awoodaa hadduu soomo qofka musaafirka wax dhiba ka soo gaari mayo dee afurkiina waa ruqsu u haystaa saasoo kale hadday tahay markaasi loo diidi mayo hadduu soomo waxaana tusinaya xadiidka abi darda wuxuu yidhi kharajna maca nabiyi sal اlahu alيه waslam fii bacdi asfaarihi fii ywmi xaar xataa yadaca arajulu yani yadahu calaa ra'sihi min shidaة اlxar wma fiina saa'im ila ma kana min nabiy sal slam wbni rawaxa radia allaahu canhu xadika imam bukhaari iyo muslim baa wariyey xadiiska wuxuu tilmaamayaa abi darda waanu baxnay safar baan u baxnay annagoo nebi maxamed la socona sal allahu alay wasalam maalin weliba aad u kulul annagoo gacanta madaxa saaranaynaa kul dartiisa cid soomana nagu waysa jirin nebi maxamed sal allahu alay wasalam iyo cabdullahi ibni rawaxa mooyaane cid kale markaa may soomanayn marka soonka uu soomay nebigu sal allahu alay waslam ibnu rawaxa iyo soonka ibnu rawaxa uu soomay waxay markaasi ay tusinaysaa inaysan dhib badan aysan kala kulmayn oo awood u helayeen inay soomaan marka taasaa laga qaadanayaa qofkii haddii dhib badan uusan u geysanayn oo markuu asagoo musaafira hadduu soomo dhib weyn hadduusan dareemaynin inay markaa u bannaan tahay inuu markaa soomo hadduu soomona wax dembi uusan ka soo gaaraynin ayib xaaladda labaad waxa weeyaan yani waa markii taasi waa markay u siman yihiin way soonkii iyo afurkii midkood hadduu u sahlan yahay yani hadduu u sahlan yahay afurku afurku iska qaadanaya iska afuraya hadduu u sahlan yahay soonkuna soonku iska qaadanaya soonka ayuu markaa iska soomaya oo caaisha radi allahu canha yani waxay soo warisay nebigu inay tihi maa khuyira rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam bayna amrayni ila akhada aysarahuma maa lam yakun iman fain kaana iman fain kaana iman kana abcad annaasi minhu nabiga lama doorrasino lama doorgelin laba amar ama laba arin ilaa wuxuu nabigu qaadan jiray calayhi salatu wasalaam midka sahlan hadduusan dembi ahayn hadduu dembi yahayna wuxuu ahaa dadka kana ugu fogaanshaha badan ayuu ahaa kadalika waxaa tusinaya xadiidka abi saciidin alkhudri radia allahu canhu oo markaasi yani xadiidka saxiixa ah ayaa tusinaya oo tilmaamaya wuxuu leeyahay abi saciidin alkhudri kunaa naqzu maca rasuuli illaahi sal allahu alay wasalam fii ramadaan waxaanu duuli jirnay oo duulaan aan u bixi jirnay yani ramadaan fa mina asaa'imu wa mina almuftir annagoo nebiga la soconna ayaan duulaan aadi jirnay waxaa naga mid ahaan jiray mid sooman iyo mid afuran falaa yajidu asaa'imu cala almuftir walaa almuftiru cala asaa'im yarawna ana man wajada quwata fasaama faina dalika xasan wayarawna ana man wajada ضacfan faaftara faina dalika xasan hadalkaas xadiikaas markuu sheegay kadib xaafid bn xajar xadika imam muslim baa warinaya markuu sheege wuxuu yidhi wahada tafsilu huwa اlmuctamad wa huwa nasu raaficu liniزaac yani tafsiilkaas inuu yahay midka la cuskanayo la ictimaadayo waana nas ku cad yani niزaacah ma soomaya qofkii musaafirka mase ma soomayo rafcinayo wey qofka iyo awooddiisay ku xihan tahay hadduu awoodi karo wuu soomaya hadduusan awoodi karinna ma soomayo ayib soonku hadduu dhibayo yani markaasi yani hadduu soonku dhibayo yani waxaa nebigu inoo sheegay sal allahu alay wasalam wuxuu arkay nin markaasi yani la hareeyey oo dadka ay dul tuban yihiin buu arkay markaasa nebigu wuxuu yidhi muxuu yahay arrinkaasi maa haada markaasa waxaa lagu yidhi waa hebel oo sooman nebigu wuxuu ku yidhi laysa min albiri siyaamu fi safar yani ka mid maaha wanaagga in markaa lagu soomo yani lagu soomo yani safarka lagu soomo marka waxaa laga qaadanayaa haddii yani dhib uusan u geysanayn lakiin xoogaa uu dareemayo yani qofka sooman yani dabcan waa dareemayaa yani xoogaa dhib waa dareemaya hadduu musaafir yahay marka yani nabigu wuxuu laysa min albiri siyam fi safar soonka in lagu soomo yani markaasi biriga iyo wanaagga ka mid maahan hadduu dhibayo oo darar u geysanayo markaa qofkii inuu halaag gaaro yani markaasi uu ku dhowaanayo taasi marka xaaraan bay ka noqonaysaa inuu soomo oo nebigu wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam yani markuu arkay yani niman sooman ulaaika alcusaa ulaaika alcusaa kuwaas soomay iyagoo musaafiriin ah waa cusaad weeyaan cusaad weeye kuwaasi ulaaika alcusaa kadalika walaa tulquu biaydiikum ila tahluka ayaa markaasi ayuu soo guda gelaya marka yani qofka musaafirka axwaashaasuu yeelanayaa hadduu awoodi karo asagaas eegaya hadduu awoodi karo yani wuu soomaya hadduu awoodi waayn waa iska afuraya hadduu intuu soomo yani marka dambe uu naftiisa u cabsado wuu iska afuraya waa u banaanta marka yani qofku asagaa markaa yani iska yani isgaranaya xaalkiisa iyo awooddiisa marka wuxuu u noqonayaa soomkiisa iyo afurkiisu sida markaa asagu isleeyahay xaalku sida uu yahay ayuu markaa u noqonayaa ayib sheekh wuxuu yidhi walxaa'idu gabadhii xaa'idka ahayd iyo wanufasaau gabadhii nifaaska qabtay yaxrumu calayhima siyaamu soon xaaraan buu ka yahay wa calayhim alqadaa yani markaas waxaa saaran qadaa baa saaran markuu inoosoo inoo soo sheegay musaafirkii iyo mariidkii wuxuu inoogu xujiyey sheekhu alxaa'idu wanufasaa gabadhii xaydka qabtay iyo gabadhii nifaaska qabtay yani nifaasku waa dhiiggii dhalmada yani gabadhi umushay weeyaan oo ku jirtay muddadii yani markaasi nifaaska markaasi labadaas dumarka ah xaa'idkaa iyo nufasadaasi inay soomaan waa ka xaaraam soonkaasi waa ka xaaraam oo waxaa loo deliishanayaa yani xadiidka nebigu uu tilmaamay calayhi الsalaaةu wasalaam xadiidka abi saciidin اlkhudri fi saxiix اbukhaari alaysa idaa xaadat lam tusalli walam tasum soo maysan ahayn gabadhu markuu xayd iyo dhiig ku dhaco midaan tukanin yani iyo midaan soomin wa calayhim alqadaau waxaa laga doonayaa markaasi qadaa saaran qadaa saaran inuu qado saaran yahayna waxaa tusinaya xadiidka caaisha fii saxiixi muslim yani waxaa weydiisay gabadhii la odhan jiray mucaada alcadawiya gabadhaasaa su-aal weydiisay caaisha radi allahu canha oo waxay tihi caaisha waxaan weydiiye waxaan ku idhi maa baalu lxaa'idi taqdii asawma walaa taqdi asala gabadha dhiigga qabtaa yani oo dhiigga uu ku dhacay xaydku maxay u soomaysaa oo u qalaynaysaa soonkii oo markaa salaaddii aysan u qalaynayn faqaalat axaruuriyatu anti caaisha waxay ku tihi ma waxaa tahay khaarijiyad miyaad tahay yani min alkhawaarij khawaarijta miyaad ka mid tahay ayagaa sidaa qabee qultu lastu bixaruuriya xaruuriyana waa nisba ilaa xaruura waxaa loo nisbaynaya xaruura waa meeshii waa qarya waa tuulow dhow kuufa ciraaq ku taallo wey xaruura marka tajamucii iyo kulankii iyo is-aruursigii ugu horreeyey is-aruursadeen khawaarijtu ayay halkaas ku aruursadeen tuuladaas xaruura loo yaqaano tuuladaas xaruura loo yaqaano isku yani ayay isku aruursadeen marka yani halkaasay u nisbaynaysaayoo nimankii qoladii khawaarijta ahaa oo halkaa deganaa miyaad ka mid tahay yani khaarijiyad miyaad tahay waxay ku tihi marka mucaada alcadawiya lastu bixaruuriya walaakinii as'al xaruuriya ma ihi laakiin waa ku weydiinaya qaalat kaana yusiibuna dalik arrinkaa waa nagu dhici jiray dhiiggaasi waa nagu dhici jiray yani xilligii nebi moxamed sal allahu alay wasalam fanu'maru biqadaai asawm walaa nu'maru biqadaai asalaa waxaana la amri jiray markaasi inaan soonno oon soonka qallayno laakiin salaadda inaan qallayno nalama amri jirin marka yani salaaddii qof yani gabadha ka tagtay ma qallaynayso laakiin gabadhii dhiigu ku dhacay marka ay markaasi dhiigu uu yani ka go'o yani soonkii way qallaynaysaa sababtun waxaa weeyaan soonku waa hal bil soddon maalmood weeye laakiin salaadihii ay ka tagtay way fara badan yihiin maalin kasta waa han salaadood shan salaadood weeye marka way fara badanayaan tobankii maalmood markaasi konton salaadood bay noqonayaan wayani waa marka mashaqa ku sugan yani mashaqaduna tajlibu taysiir ma alaykum wamaa jacala calaykum fi اdiini min xaraj yani markaasi xarajkaasa markaasi laga rafciyey walxaa'idu gabadhii xaa'idka ahayd iyo wanufasaau gabadhii nifaaska qabtay yaxrumu calayhim asiyaamu soonkii xaaraan buu ka yahay wa calayhim alqadaau qadaa markaasi ayaa saaran yani nusuustaasaa tusinaysa markaasi kadalika culimmadu markaasi way ku ijmaacsan yihiin waa ijmaaca min alculamaa inay xaaraam ka tahay gabadhii xaa'idada ahayd iyo gabadhii nifaaska qabtay markaas inay soomaan yani xaaraan bay ka tahay yani soonkoodu xaaraan buu noqonayaa qaduhuna waajib buu markaa ku noqonayaa oo culimo badan markaa sheegay yani ijmacaasu ibn cabdibar uu ka mid yahay kadalika ibnu xasm aلظaahir uu ka mid yahay iyo culimo kaleba ayb gabadhu hadday markaasi dhiiggii hadduu ka go'o maalintii dhexdeeda maxay samaynaysaa ma afhaysanaysaa mase ma afhaysanayso yani culimmadu waxay leeyihiin qofkii markaasi cududaar u afura kadibna cududaarkii uu ka zuulo yani waajib kuma ahan inuu markaasi maalinta inta baaqiga ahayd inuu afhaysto waajib kuma ahan waaa lamid waxaa ka mid ah dadkaasi gabadha xaa'idada ah kadalika gabadhii nifaaska qabtay waxaa ka mid a qofkii musaafirka hadduu safar ka yimaado waxaa ka mid a qofkii xanuunsanaa hadduu caafimaado dhammaantood cududaar bay haysteen oo awalu nahaar gabadhu hadday xaaido ahayd ama min anufasaa ay ka mid ahayd yani kadalika qofka musaafirka awalu nahaar hadduu musaafir ahaa kadalika mariidkii awalu nahaar hadduu mariid ahaa laakiin wasatu nahaar gabadhii dhiigu yani ka go'o tii ahayd xaaidadii iyo tii ahayd nufasadii ahayd kadalika mariidkii yani uu caafimaado kadalika musaafirkii reerkiisi u yimaado inuu af haysto laazim ku noqon mayso yani inuu af haysto laazim ku noqon mayso waxaa laga soo wariyey ibn mascuud radia allahu canhu ibn abi shayba iyo ibn xasmi aلظaahiri ay ka soo wariyeen muxallahu ku sheegay kadalika ibn abi shayba musanafkiisa uu ku sheegay bisanadin saxiix waxaa kaga sugan inuu yidhi yani man akala awala nahaari falyakul aakhirahu waxaa laga soo wariye ibn mascuud qofka cuna maalinta awalkeeda aakhirkana ha cuno yani awalka qofkii u haystay cududaar uu ku cuno oo ku cabo aakhirkana haska cuno haska cabo laazim ku noqon mayo markaas inuu af haysto sida fuqahadu qaar ay odhanayaan ayb sidaa waxaa khilaafsan yani markaasi qofkii u afuray liayri udrin liayri cudrin qofkii u afuray ama yani markaasi soonkii uu ku waajibay fii anaaءi الnahaar oo dadka uu ku waajibaya yani anaaء الnahaar soonka waxaa ka mid ah yani sidii ilmihii yaraayoo kale hadduu baaliq noqdo qofki yaraa ha noqdo rag ama dumar ha noqdo hadduu maalintii wasadkeedii hadduu baaliq noqdo kadalika ninkii gaalka ah hadduu soo islaamo yani wasat nahaar culimmadu waxay leeyihiin waxaa waajib ku ah markaasi inuu af haysto inuu af haysto ayaa markaa waajib ku noqonaysa marka labadaa saas yani culimmadu u kala qaadaan ayb sheekh wuxuu yihi walxaamilu gabadhii xaamilka ahayd oo ilmaha ur ku siday iyo wlmurdicu tii murdica ahayd idaa khaafataa hadday ka cabsadaan idaa khaafataa hadday cabsadaan calaa waladayhimaa labadooda ilmood hadday u cabsadaan aftarataa way afurayaan waqadataa wayna qallaynayaan wa acamataa wayna quudinayaan can kulli yowmin miskiinan miskiin bay quudinayaan ayib weli sheekh wuxuu inoo wadaa ahlu acdaarkii dadka cudaarka u saaxiibka ahaa afar ka miduu sheekhu inoo soo sheegay almariidu wاlmusaafir wاlxaa'idu wاnufasaa halkan wuxuu inoo sheegayaa laba kale alxaamilu wاlmurdic ayuu sheikhu inoo sheegayaa ayb xaamilkuna waa gabadhii weeyaan oo xaamilut lama odhan murdicna murdicatun lama odhan maxaa yeelay alxamlu wاlirdaacu waa arin dumarka gaar u ah in wax la nuujiyo iyo in xamli iyo ur la qaado dumarku gaar u yahay marka yani marka waxay leeyihin culimmadu looma baahno marka in la keeno taadi taa u tafriiqa la odhan jirayoo mudakerkii muanadka lagu kala tafriiqin jiray saa'imatun iyo saa'imun qaa'imatun iyo qaa'imun jaalisun iyo jaalisatun looma baahna culamada qaarna waxay leeyihin jaaza wajaaza yacni way bannaan tahay in la geliyo in laga reebo oo markaa tafriiq bay culamada qaar markaa u samaynayaan ayib halka marka sheekh wuxuu inoo sheegayaa xaamilkii iyo murdicii hadday u cabsadaan waladkooda way afurayaan oo markaasi way qallaynayaan waxayna quudinayaan maalin kasta miskiin bay quudinayaan masalada ku saabsan alxaa'id wاlmurdic yani waxa uu noqonayo yani qadahoodu iyo soonkoodu markay afuraan maxaa lagu yeelanayaa awalan hadday awoodi karaan alxaamil wاlmurdic hadday awoodi karaan oo mid kasta awood ay u heli karto inay soonto soonku waajib buu ku noqonayaa ha u fahmin yani murdic kasta iyo murdic kasta iyo xaamil kasta way iska afuri kartaa afurkaasi wuxuu imaanayaa waa markay soonkii awoodi awoodi waayaan ama naftooda yani ha ku adkaado ama ilmaha markaa yani naftooda ha u cabsadaan ama yani ilmaha ay tanna ay nuujinayso tanna uurka ay ku sido ha u cabsadaan xaalka noocaasa ayuu markaasi afurku yani u bannaan yahay lakiin iyagoo awoodi karoo isle waad awoodi kartaanoo isgaranaya inay awoodi karaan oo wax dhiba aan dareemaynin inay iska afuraan ooma bannaana maxaa yeele waxay soo gudagelayaan faman shahida minkum shahra falyasumhu qofka bishii goobjoog ah ha soomo ayib markay afuraan marka maxaa lagu yeelanayaa taa culimadu waa isku khilaafsan yihiin ilaa shan qowl bay isku khilaafsan yihiin shan qowl qowl ka mida ayuu sheekhu marka inoo sheegay yani shantaa qowl oo odhanaya yani way afurayaan wayna qallaynayaan miskiinna way quudinayaan ayib qowlkaasi waa qowl ka mida aqwaasha yani markaasi inay afurayaan markaas ay qalaynayaan icaam miskiinna ay la imaanayaan oo icaam iyo qada ay isku darayaan qowlka waxaa ku tegey yani imaamu malik kadalika imaamu shaafici axmed way ku tageen inkastoo yani qaar tafsiil ay sii gelinayaan ayib shaaficiyadu iyo xanaabiladu iyagu waxay leeyihiin yani hadday u afuraan naftooda cabsi ay u cabsanayaan qado keliyaa lagu leeyahay naftooda hadday u afureen cabsi ay u cabsanayaan qado keliyaa lagu leeyahay kaasi waa qowlka hore oo sheekhu inoo sheegay oo alqadaau walicaamu in lagu leeyahay qowlka labaad waxaa weeyaan yani alqada faqad qado keliyaa lagu leeyahay madhabkaasna waa madhabka imam alawsaaci kadalika hawri sufyaan athawri kadalika madhab abi xaniifa qowlkaasay mareen oo waxay yidhahdeen qado keliya ayaa lagu leeyahay ayib qolada saddexaad ama qowlka saddexaad waxaa weeyaan yani waxaa laga doonayaa icaam faqad waxbay quudinayaan oo keliya markay afuraan icaam keliya laga doonayaa kii horu cagsi ku yahy kii hore muxuu ahaa qado keliya laga doonayaa kanna waa cagsigiisa muxuu noqonayaa icaam keliya laga doonayaa waxaana ku tegey yani ibnu cabaas iyo ibnu cumar ayaa laga soo wariyey sheekha loo yaqaan isxaaq ibnu rahaweyh oo ka mid a culimmada waaweyn min culamaai salaf ahaa oo madhab lahaa laakiin madhabkiisu uu baaba'ay oo markaasi yani uusan hadda jirin laakiin aqwaashtii weli waa joogtaaye yani asna wuxuu ku tegey madhabkiisu sidaasuu qabay in markaa idcaam keliya yani laazim uu ku yahay idcaam keliya ay wax quudinayaan wax qada aan laga doonayn culimada mucaasiriinta waxaa doortay asheikh alalbani raximah اllah saasuu doortay marka saxaabadii ibnu cumar ibnu cabaas baa saa ku tegey culimmadii waaweynaana isxaaq ibnu rahaweyhi culimada mucaasiriintana albani raximah اllah waraxmat ullahi calى اljamiic ayaa ku tegey qowlka yani afraad wuxuu noqonayaa yani alqadaءu calى اlxaamil wاlqadaءu wاlطcaamu calى اlmurdic in la kala qaado oo la yidhaahdo qadaag wuxuu saaran yahay gabadha xaamilka ah qadaa baa saaran gabadha laakiin murdica ah waxay isku daraysaa alqadaau waliccaam bay isku daraysaa waa qowl afraad weeye imaamu maalik baa laga soo wariyey kadalika shaaficiyada agtooda qowl aqwaashooda ka mida weeyaan qowlka ugu dambeeya oo shanaad waxaa weeyaan laysa alayhimaa qadaaun walaa icaam waxba ma saarna laysa calayhimaa qadaaun walaa icaam qadana laga dooni mayo icaamna laga dooni mayo sidaa waxaa ku tegey ibnu xami aaahiri ibnu xasmi aلظaahiri sheekha la yidhaahdo madhabkiisu waxa weeyaan sida muxallah buu ku sheegay yani markaasi in waxba lagu lahayn oo wuxuu yidhi wإida saqطa الsawmu faإijaabu الqaضاءi عalayhima sharcu lam yaأdan الlahu tacaalى bihi haddii soonkiu ka dhacay soonkii hadduu ka dhacay in lagu waajibiyo qade waa sharci yani alla uusan jidaynin allana uusan ku waajibin wlam yujib اllahu tacalى الqaضاءa ila calى اlmariض wاlmusaafir wاlxaid wالnufasa mutacamid alqay ilahna kuma waajibin qade mariidkii iyo musaafirkii iyo xaaidkii nufasadii iyo qofkii u qasday inuu yani matag inuu ismatajiyo kuwaas ayaa markaa qada lagu leeyahay marka in la yidhaahdo qadaa idin saaran markaasi soonka hadduu ka dhacay qada lagu laasimin mayo oo daliil looma hayo in la yidhaahdo icaam baad lidinka doona waxbaad quudinaysaana wuxuu falaa yajuusu liaxadi iijaabu qaraamati lam yati bihi nasu walaa ijmac in qofkii qaraamo wax lagu yeesho waxbaa lagu leeha wabixi xoolo bixi la yidhaahdo in lagu waajibiyo shaygaasoo nas uusan ku imaan kitaab iyo ijmac toona in qofkii lagu waajibiyo markaasi wax saxa maahan marka asaga wuxuu ku tegey inaan waxba gabadha ay saarnayn gabadhii ahayd mar hadday afurto ay awoodi weydo murdicii iyo xaamilkii inaan waxba saarnayn buu qabaa marka sidaas ay culimadu isugu khilaafsan yihiin sheekhuna qowl ka mid ah ayuu markaas inoo sheegay culamada mucaasiriinta qaybo ka mid waxay leeyihiin yani dumarku yani axwaashooda waxaa u badan inay murdic tahay ama xaamil ay tahay inay ama ilmihii mar aal yani ilmihii ay nuujinayso yani ama inay markaasi ilmihii uur ku sido saasaa u badan axwaasha markaasi ay ku jiraan muddadii ay wax dhalayeen saasaa u badan mar sidaa hadday u badan tahay oo ay mar ay xaamil tahay mar ay murdi tahay yani xaalkeedu sidaa uu yahay oo aysan ka bixi karin oo laga yaabo intay afurto ayadoo isla qaleh haddana ay noqoto haddana xaamil haddana kii kale uu ku soo galo wahaakada oo markaa taraakum uu ka dhaco waxaa u fiican bay yidhahdeen qowlkan yani inay qaataan laga soo wariyey ibnu cumar ibnu cabaas qowlka saddexaad oo sheegaya icaam inay bixinayaan inay miskiin quudinayaan kaasaa ugu sahlan bay culimmadu yidhahdaan iyaga xaqooda marka loo eego kaasaa u fiican oo u sahlan oo de markaa waa u sahlan tahay inay maalintiiba miskiin quudiso quudka la siinayana yani waa arki doonaa insha allah imaa markaasi maalintiiba hal miskiin in wax ku filan la siiyo oo cuno wax ku filan in la siiyo oo cunto raashin ah uu cuno ama markaasi isagoo markaas caadi ah oo aan la bislayn la siiyo wax ku filan haddii markaa uusan bislayn yani nisfu saac in la siiyo saaca niskiisa culimada qaar mud bay odhanayaan mud qaarna waxay odhanayaan nisfu saac ayaa la siinayaa ama markaasi in cunto caadiyo uu cuno uu ka dhergo la siiyo labadaba markaasi sax bay noqonaysaa waa arki doonaa insha allah marka masalada sheekhu inoo sheegay waa qowl ka mid aqwaasha aqwaasha kale ayaa marka culimmadu ay ka leeyihiin mas'aladan sheekh wuxuu walxaamilu walmurdicu gabadhii xaamilka ahayd iyo gabadhii murdica ahayd idaa khaafataa hadday u cabsadaan calaa waladayhimaa ilmahooda aftarataa way afurayaan khaafataabaa shardi ah khowf hadduusan imaanoo aysan cabsan oy aamin ka yihiin markaa soonkaa waajib ku noqonaya aftarataa way afurayaanoo waqadataa way qallaynayaan wa acamataa yani waxay quudinayaan can kulli yowmin miskiinan maalin kasta miskiin bay markaa quudinayaan ayb walcaajizu qofkii ka caajisay in qado lagu yeelanayo yani markaasi oo kafaare aan lagu yeelanayn in qado lagu yeelanayo oo markaasi aan kafaaro lagu yeelanayn waxay culimmadu u daliishadeen xadiidka abi umaya anas bn malik alkacbi radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal اllah alay slam qaala in allaha tacaala wadaca can اlmusaafiri aلsawma wa shaطra الsalaaة wa can alxaamili aw اlmurdic aلsawma ilaahay markaasi wuxuu ka dejiyey yani qofkii musaafirkaha soonkii iyo salaaddii shadrigeeda oo salaaddii wuu qasrinaya gabadhii xaamilka ahaydna markaasi iyo gabadhii murdac ahaydna soonka markaasi laga dejiyey ayb walcaajizu qofkii caajiska ahaa cani soomi soomka caajis ka ahaa likibarin weyni uu weyn yahay darteed aw maradin xanuun dartiis xanuunkaasoo laa yurja aan la rajaynayn buruhu inuu ka caafimaado fainahu yucimu wuu quudinayaa can kuli yowmin miskiinan buu quudinayaa waman aftara facalayhi alqadaau faqad yani qofka markaasi afura qado keliyaa lagu leeyahay ida kaana fitruhu biaklin aw shurbin hadduu yahay yani afurkiisu akli iyo shurbi hadduu yahay halkan sheekh wuxuu inoo sheegayaa qofkii ka caajisay oo markaas soonkii soomi waayey una soomi waayey weyni u weynaaday darteed oo qofkii da'buu noqday yani qofkaasi ama xanuun aan rajo laga qabin ayaa qofkii ku dhacay sida xanuunada halistoo kale oo sida kansarka xanuunka la yidhaahdooo kale yani xanuunada la midkaa oo dhakhaatiirtu ay yidhahdaan lagama caafimaado yani xanuunada qofku hadduu qabo fa inahu yucimu can kulli yowmin miskiinan maalin kasta miskiin ayuu markaa quudinayaa waxaana yani tusinaya yani aayadda qowluhu tacaala wacala aladiina yutiiquunahu fidyatu acaamu miskiin mufasiriintu qaar waxay soo qadaraan halkaas laa bay soo qadaraan wa cala aladiina yutiiquunahu bimacnaa laa yutiiquunahu kuwaan awoodi karin korkooda waxa ahaaday fidyatun ayaa ahaaday fidyo ayaa ahaatay ka bedelo acaam miskiin ba ahaaday marka kuwa soonka awoodi waayey maxay u awoodi waayeen limaradin laa yurja buruhu aw likibar bay u awoodi waayeen qofkii awoodi waayey oo markaa da'diisu ay weynaato da' noqday ama yani mariidki maradkiisu uu yahay marad aan laga bogsoonaynin yani markaasi ayagu waxay noqonaysaa inay fidyo bixiyaan culamada qaar waxay leeyihin may aayaddu waa mansuuka wa cala ladiina yutiiquunahu fidya acaam miskiin waa mansuuka lakiin macbaas wuxuu yidhi mansuuka maahan waxay aayaddu ku saabsan tahay laysat bimansuukatin huwa shaykhu اlkabiir wاlmarأaةu اlkabiira laa yastaiicaani an yasuumaa fayuطcimaani makaana kuli ywm miskiinan yani waxay ku saabsan tahay aayaddu qofkii nink yani qofkii weynaa iyo qofkii dumarka ahaa qoftii dumarkoo weynayd iyo yani ninkii weynaa oo aan awoodi karin inay soomaan maalin kasta markaasi meeshii ay soomi lahaayeen hal miskiin bay quudinayaan yani sidaas sida bukhaari ba ku sugan saasuu ibnu cabaas yii radi allahu canhu maxaa yeele soonku awalkiisi wuxuu ahaa ikhtiyaar buu ahaa soonku awalkii ikhtiyaar buu ahaa yani qofku inuu soomo iyo inuu fidye iska bixiyo labadaba mukhayar buu ahaa waxaa lagu nasakhay faman shahida minkum shahra falyasumhu qofka bisha yani goobjoog ah ha soomo waa la nasakhay marka takhyiirkaasi marka ibnu cabaas wuxuu leeyahay yani inuu in fidye la bixiyo waxay weli baaqi u tahay oo aan laga nasakhin qofka weyn ama ha noqo rag ama dumar ha noqdee yani kuwaas oo markaas soonka aan awoodi karin ayagu markaasi waa u bannaan tahay inay markaasi ay fidyo bixiyaan meeshii markaas bedela soom ayb walcaajizu kii ka caajizay can sowmi soomka likibarin da' darteed aw maradin xanuun xanuunkaasoo laa yurja aan la rajaynayn buruhu inuu ka caafimaado fa innahu yucimu wuu quudinayaa can kulli yowmin maalin kasta miskiinan miskiin buu quudinayaa man aftara qofka afura ayb waman aftara qofka afura fa calayhi alqadaa'u faqad qadaa laga doonayaa idaa kaana firuhu hadduu yahay afurkiisu biaklin aw shurbin hadduu yahay ayb aw qaya camdin hadduu yahay yani matagu ismatajiyey oo camdi ah aw xijaamatan uu yahay xijaamo iyo toobitaan uu istoobay aw ibnaain bimubaasharati uu yahay mid markaasi mani iska keenay mubaasharo uu sameeyey darteed halkan sheekh wuxuu inoo sheegayaa yani markaasi qofka afura in qado keliya laga doonayo haddii markaasi uu ku afuro ashyaadaas akli iyo shurbi iyo markaasi inuu iska matajiyey iyo xijaamo iyo inuu mani iska keenay hadduu arrimaha ku afuray darsiga dambe arki doona insha allahu tacaala halkaa inoo jooga wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk